dareenkayga runtii aad buu u kacsanaa arrin aan ka filaynana ma ahayn in lagu casumo white houseka surprise bay nagu noqotay marka aad aad baan ugu faraxsanayn intaana imaan ka hor warqadii usoo qortay madaxweynaha caaisha warqadaasi waxay kaga hadashay sida madaxweynuhuna mar soo hadal qaaday caaishana ay ka sheekaysay culayska ay qabaan marka ma aa qabtid markaad tahay qof muslin ah madow ah oo maraykan culeysyadaasi sidee u dareemaysay mase kaa la sheekaysatay culeysyadaas way jiraan marka caruurtu ay ka yimaadaan iskuolkana waxyaalaha ay la soo kulmaan way nooga sheekeeyaan adoo iyagoo ka dareemaysid wejigooda inay aada uga xun yihiin in loogu yeero magacyo kala duwan oo saameynaya noloshooda marka maxaa isleeda sababtu way taha loogu yeeray magacyadaas
waxaa jira caruur yar yara oo iskuolka ay la dhigtaan oo keliya ay ka da ay macnaha muslimnimadeeda xijaabkaas saaran dartiis iyo ayagoo caruurtaasi aanan waxba ka ogeyn muslim islaam iyo wuxuu ku saabsan yahay laakiinse ay ka arkeen wararka keliya ee caruurta macnaha ay ku dhaga hadlaan
meesha aada degan tihiin dad soomaaliya oo muslima degan yihiin mise waxaad tihiin dadka keliya soomaalida eryada agaarkaas degan soomaali badan baa degan iyo dad kaleoo muslimiin oo nooc walba iskugu jira
madaxweynuhu waa ula ballamay wuxuu sheegay inay is adkayso in maaragtay waxyaabo badan laga gudbayo laakiin dhinaca kale waxaa jira walwal dad badan oo muslimiina ay qabaan oo ah waxa dhici kara marka madaxweynaha hadda xilka hayo uu ka dego adiga aabba ahaan caruur dalkan ku haysta isagii madow ah muslin ah sidee u dareemaysaa walwal intee la egaa ka qabtaa maadaama maalmahan kale weliba ololaha doorashooyinkii hadda socdaahi ay arrimaha islaamka u ahaayeen tiir ka mida tiirarka lagu loolamay
aada bay macnaha waktigan xaadirka lagu jiro madaxweyne obama uu madaxda yahay aad baan ugu faraxsannahay laakiinse welwelka nahayo waxaa weeye waxa kasoo bixi doona doorashooyinkan nagu foodle yaase ku guulaysan doona ma waxaa ku guulaysan doona kuwa qofka ku hadla ama ka soo horjeeda muslimiinta oo maalin walba si asaga loo doorto ku hadla ayaa aan macnaha aada uga fakarsannahay inay saameyn ugu yeelato caruurtana ku yeelato ayaguna way og yihiin macnaha aada bay uga hadlaan
dadka deegaanka mas-uuliyiinta deegaanka mararka ay dhacaan falalka ku saabsan heydka waxaa la yidhaahda ama nacaybka ama isir nacaybka ama in cunuga loo muujiyo in uu muslin yahay ama madow yahay maamulada deegaanka mid kala shaqeeyeen bulsho ahaan in arrimahaas wax laga qabto
way nagala shaqeeyaan runtii mararka qaarkoodna waxaan la kulannaa aan la kulmay xitaa magaaladan degannahay shariifka haysta booliiska oo aada nin aada u fiican runtii oo markay wax yara dhacaan ama la soo sheekaysta dadka macnaha liaderka soomaalida communitiga u ah macnaha baraarujina nagu sameeya macnaha in ay dowladdu ngarab taagan tahay markay waxyaalo dhacaanna masaajidka iyo booliis u soo dira waardiye